Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan oo kulanti wacan khudbada warka xilligan idinku haynana waxaa ka mid ah ganacsatada wajeero cabasho muujinaya iyagoona baaq u diray madaxda dowla deegaankaas militariga dalka maraykanka oo sheegay inay soomaaliya ku dileen saddex ka tirsan kooxda isis iyo madaxweynaha dalka maraykanka oo sheegay in kooxda xamaas ay diyaar u tahay xabad joojin intaasina waa qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha lixaad ee juun sannadka labada kun afar labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ganacsatada ismaamulka wajeer ayaa waxay cabasho ka muujinayaan sokor laga haysto iyagoona baaq u diray madaxda dowla deegaankaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayda waxaa la yidhaahaa xasan nuur cabdille Ah, waxaan nahay dadka businesska oo ka xisaabtan reer wajeer Ah, waxaa dhacday qiso jaacib leh qisada dhacday waxaana ka mid ah sokortaan waxaan ka soo gadnay nairobi dukaan la yidhaahaa ahlan holsela waana sokor kabrase Ah, waxaa la qabsaday taarikh sideed bisha afaraad 2024 ilaa allankan stationka ayaa lagu haystay waxaa dhacday in investigation la diray in ma aragtay loo kacay oo d c i investigation qaaday oo nairobi loo diray two month investigation oo soo hagaajinayn ayay dhaheen Ah, wiigga hadda ayay soo dhammeeyeen investigationkii waraaqihii waan haystaa caddayn sokortii in ahlan laga soo gaday ahlan marka waxay dhahdeen sokortii waxaan maaragta annakan aan ka soo gadnay dhan kabras gaariga ka soo qaaday statement ayaa laga qoray ahlan statement ayaa laga qoray kabras maaragtay waa waa la waraystay sokorta ayaa kaale ay dhaheen wax nagula haysta ma naqaana sokorta hadda tu- laba bilood ayaa ahay ayay meesha ku jirtay marka meeshaas wax xaqdarro ayaa nagula haystay ilaa allankan waxaana la yidhi sokorta inaan stationka geyn nimankii maaragtay k r a waxay dhaheen sta- sokortii qabanan nairobi ka sugaynaa sokortii inaas geyso waxay dhaheen stationka so anagana waan u dulqaadan weyne maxaa yeelay sokor laba bilood laga haystay ga- tareelkan gaarigan ninkii lahay laba bilood ayaa meeshu taagnay sabab lagu haystana male wax dambi u galena male waraaqiyin waan hayni soo marka dhibaatadaas ayaa nagu dhacday Wa- ah, ka- ka- kebs ayaa waraaqi qaaday ayaa qaaday hal hal kiish ayaa qaaday waxay u qaaday test test waraaqda waan haya waatan ma aragtay waa waraaqda waa sax waxay soo qoreen sokortan in wax la haysan karin oo la release gareeya qoreen waraaqdana waa tan marka wax nagula haysta runta ma naqan dhammaan embiyaasha waxaan u sheegaynaa meeshan dhibaato ayaa nagu haysa gaarigii laba bilood ku xirnayo kabras wagala police station oo maaragtay ilaa county commissioner uu ka warhayo marka dhibaatadaas ayaa halka nagu haysata waxaan doodaynaa madaxda inay arrintan tallaabo ka qaadaan dulmiga nagala qaada aan nagula dhibin raashinka aan gadanayno aan ku noolnahay wax kale ma keenna meeshan waxaa soo gasha muqadaraad waxaa soo gasha bangi waxaa soo gasha qamra waxaa soo gasha qaad waxaa soo gasha tubaaka lama qabta dadka ayakahay annaka sokorta ahayna waana la dhibayo sokor sharci loo xaqdarro waayo justice dela- justice delayed is a justice denied annaka dulmi ayaa nagula haystaa waxaan ka codsanaynaa madaxda reer wajeer dhag- dhammaan haddii laga soo doortay waja east haddii laga soo doortay waja west haddii laga soo doortay south haddii laga soo doortay north haddii laga soo doortay east haddii laga soo to- doortay tarbaj women rep governor senator m- eh, haddii laga soo doortay celas dhammaan waxaan ka waxaan ka baryaynaa in arrintaa tallaabo laga qaado weli warka waxaase toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirnaa madaxweynaha dalka william ruuto ayaa u ballanqaaday dhallinyarada ismaamulka bungoma in shaqo abuur ay ka heli doonaan barnaamijka guriyeynta oo laga hirgelin doono dowla deegaankaasi madaxweyne ruuto ayaa sheegay in bungoma laga dhisi doono ilaa lix kun oo guri ah si ay shaqo uga helaan ilaa toban kun oo dhallinyaro ah hadalkan ayuu ka jeediyey deegaanka juele xilli uu la hadlayay dadweyne fara badan oo halkaasi isugu soo baxay hii kazi hakuna, na ndio sababu hiyo nimesema for the first time we are going to have a plan on how to create jobs for the young people of our nation. Program number one ni ile program ya housing. Ninamaliza kandarasi ingine ya nyumba elfu tano elfu sita to be specific ya Bungoma hapa, na hiyo nyumba elfu sita nahitaji vijana elfu kumi wa kufanya kazi pale. Vijana wa hapa mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi, kazi ya plumbers ni kazi, ya carpenters ni ya kazi, ya masons ni kazi, ya engineers ni kazi, ya architects ni kazi, hata ya mkono si ni kazi. Si tulisema kazi ni kazi jameni? So mko tayari? Tayari nilikuja kuanzisha nyumba mia tano, saa hii inaendelea kujengwa, elfu sita inafuata, alafu ingine elfu tano inafuata, mpaka mniambie nisimamishe, kwa sababu mimi nataka tupange ajira ya hawa vijana wote. Ya pili, tumekubaliana pia na hawa waheshimiwa, akiwemo mjumbe wenu, kwamba tunabadilisha sheria ya CDF. Nisha sain tayari kubadilishwa kwa sheria ya CDF. Sasa huyu mjumbe wenu ako na, atatumia pesa ya CDF, sio kujenga mashule peke yake. Kila ward atajenga ICT hub, mahali ambapo nyinyi vijana, na munisikize vizuri, nyinyi mtaenda kusoma kompyuta. Huyu akijenga ICT hub, mimi naweka internet, mimi naleta kompyuta, mimi naleta waalimu. Wewe unafundishwa mwezi moja, unaanza kufanya kazi kwa internet, digital job, unaweka dollars kwa mfuko, tunasonga mbele.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatan soomaaliya militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in kowii soddonkii bishani mey oo shalay ku beegneyd lagu dilay duqeyn cusub oo ka dhacday deegaan ka tirsan maamulka puntland saddex degaalyahanna oo daacish ah africom ayaa sheegtay in duqeyntani ay iska kaashadeen dowladda federaalka soomaaliya waxaana duqeyntay ka dhacday deegaan fog oo ku dhow deegaanka dhardhaar oo qiyaastii siddeetan iyo kow kilomitar dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari soomaaliya ayaa weli muhiim u ah ammaanka bariga afrika ciidamada maraykanka ee afrika waxay sii wadi doonaan tababaridda ilaalinta iyo qalabeynta ciidamada saaxiibada la-ah in ay sidoo kale ka howlgalaan halkaasi ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay africom ma jiro wax khasaaraha duqeyntani ka soo gaaray dad rayid ah sida ay sheegtay africom iyadoo weli israa'iil duqeymo xoogan ka wado marinka khaza ayaa madaxweynaha dalka maraykanka joe biden wuxuu xalay ku dhawaaqay inuu dabada ka riixayo heshiis xabajoojineed oo saddex weji leh kaasoo ay aqbashay israa'iil waxaana heshiiskaasi ku jiraa in marka hore la joojiyo dagaalka muddo lix toddobaad ah taasoo looga gudbi doono wejiyo kale oo sahli doona in la gaaro heshiis xabajoojineed oo rasmi ah ama waarta wejiga koowaad waxaa ku jira xabajoojin buuxdo oo dhammaystiran ayuu sheegay biden xilli uu hadal ka jeedinaya aqalka cad ee maraykanka heshiiskan haddii la isla afgarto ayay ku jirto in ciidamada israa'iil ay ka baxaan dhammaan goobaha dadka ku badan yihiin ee ku yaala marinka khaza lana sii daayo qaar ka mid ah laystayaasha oo ay ku jiraan haweenka dadka nugul waayeelada iyo muwaadiniinta maraykanka halka dhinaca kalena la sii dayn doono boqolaal falastiiniin oo ku xiran jeelasha ama xabsiyada israa'iil intaasina waxaa dheer israa'iil inay ogolaan doonto in gargaar bani-aadamnimo oo dheeri ah la geeyo marinka khaza iyo in muwaadiniinta falastiiniyiinta ay dib ugu laabtaan guryahooda laga barakiciyo oo ay ku jiraan waqooyiga khaza madaxweyne biden ayaa carabka ku dhuftay in kooxda xamaas ay diyaar u tahay xabajoojin dhaqangasha dhanka ciyaarahana kulanka xiisaha badan ee caawa la wada sugaya fiinaalka uefa champions league ayaa loo ballansan yahay kooxda brusha dortmund iyo waxaa wada dheli doona kooxda real madrid intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda ista ifm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa w w w sta fm c o k e warkaa subaxnimo waxaa idin soo saara idin la socodsiinaya sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin nabadgelyo maalin barakaysan